yahay oo lagu tiriyaa usuul fiqiga ayaa lagu tiriya oo wataynu xagga hore kusoo maray usuul usuluhu dalaa'il اlijmaali marka waxa weeyaan qiyaaskuna de waa daliilkiisu waa ijmaali in la imam alxarameyn kitaabkiisa burhaan ayuu arrintaa ku dibaa lakin saas saxa waxa weeye usuul fiqigi buu ka mid yahay halkaasa lagu tiiriya alla subxaanaه wa tacaala sharcigiisana waa lagu tiiriyaa waa yahay rasuulkana waa lagu tiiriya de manhajkiiyo sharcigiisu inuu yahay oo waxay leeyihin waxaa laga qaadanaya inuu min addiini ka mid yahay waa shay la ysamro factabiruu ya ul absaar baa laga qaadanaya bay dhahdeen factabiruu ya ul absaar culimada qaarkood sida alaayaat albayinaat cabaadi uu leeyahay oo yani shuruuxa jamcu jawaamica ka mid ah wuxuu leeyahay ictibaarkan waxaa looga jeedaa waa iticaad iyo waansash waa waana qaadasho oo meeshan qiyaas soo geli maayo waana daahiriyada qudhow say jasmiyeen laakiin muxaqiqiintii la radiyo waxay leeyihin habal looga jeeda taamila qaadasho iyo icticaad ha looga jeediyo laakiin wixii ku dhacay baynadiir ayaa laleeyahay ku cibro qaata oo markaa macnuhu waxa weeyaan waxaa laydinka reebayaa oo laydinka digayaa nimankaa reer bawnadiir waxay sameeyeen baa laydinka digaya oo haddaad samaysaan maxaa idinku dhacaya wixiyaa ku dhacay markaa dee waa ilxaaqu nadiir binadiiri marka qiyaaski baa de waa batay meesha nimankaa bawnadiir waxay sameeyeen baa laydinka digaya waxay sameeyeen haddaad samaysaanna wixii ku dhacay baa idinku dhacaya ilaaqu nadiir binadir wey jaamicna mesha waa ka dhacaya marka waa laga qaadanaya buu yidhahda saasaana xoog badan marka muxuu yidhi wa huwa qiyaaski macduudu mid la tiriyo weeye min alusuuli usuusha mid lagu tiriyo weeye oo cilmiga usuulka ayuu ka mid yahay wa shircati ilaahi wa macduudun min sharcati lilaah alla subxaana wa tacaala diinta ayaa lagu tiraya warasuul rasuulka sharciisa ayaa lagu tiriya oo diintu ka mid yahay weeye maa fiihi nafyu faariqin walow bidanni jaliyun wabilkhafiyi cagsu istabin waayahay muxuu yidhi halka kan halkan wuxuu ka hadlayaa tacriifaad uu leeyahay marka aqsaamtii aqsaamtii buu ka hadlayaa qiyaaska qaybihiisii iyo tacaariifta ku saabsan oo qiyaaska halka kan waxa weeye marka biictibaari quwatihi wa dacfihi aqsaam buu noqonaya yani biictibaari quwatihi wa dacfihi xagga xoogga iyo dacfiga marka qiyaaska laga eego qaar waxay dhahen waa noocayn oo waa jeliya khafi qaar waxay yidhahdeen maya waa saddex nooc oo jeli iyo khaf iyo waadix mid la yidhahdo taqsiimaadkaasu markaa keenaya tii u horrayso markaa ah inuu qaybta jeli iyo khafi uu yahay ayuu kala sheegaya markaa jelina maxaa liha khafina maxaa lidaha taasu markaa ka hadlaya maa fiihi nafyun ma ay aladii kii nafyu faariqin faariq iyo kala kaxayn faracii asalka la kala kaxeeyey aanfintii uu ku sugan yahay fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay walow bidannin walow kaana nafyu lfaariqi bidannin yani faariqaa la kala geeyey daniba ha ku sugnaadee jeliyun halkaa qabarkiisa kaas waa jeli jeliga kaliya wastabin ku caddaysa mukhaatabow cagsahu cagsa aljeliy jeliga cagsigiisana bilkhafi ku caddayso khafi dheh marka wuxuu leeyahay horta marka hore taqsiimkani waa nooc culimada ay qabaan oo waana sida mashhuurka la yaqaano inuu uqaybsamo jeli iyo khafi uqaybsamo markaa jeliyow maxaa tahay khafiyow maxaa tahay jeli waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin ma kana nafyu اlfaariqi almu'ahiri bayna alfarci wاlasli maqطuucan bihi aw madnuunan danan qawiyan waa shaygan faariqa anfintiisa faariq faariqan maxaa looga jeedaa waa wasfigan weeyaa dee ka dhaxaynaya asalka iyo farca yani markaa faariq loo sameeyo asal iyo faraca anfintii oo la anfiyo la yihahdo labadaa faariq uma dhexeeya uu yahay maqtuuc anfintaa faariqa la goynaya uu maqtuuc yahay ama u maxay yahay madnuun waa maxaa la odhanaya jeli ka maqtuucu muxuu yahay ka maqtuuci waa in la yidhaha masalan ilxaaqu lbawli fii inaa'in wa sabihi fi lmaai araakidi bilbawli fii fikaraah weelkii lagu kaajay kooba weel daasad iyo qunqorofba qof u kaajay markaasuu kaa intuu qaaday oo biyihii raakidkee fadhiya ku shubay taas baa waxaa la haleeshiinayaa in toosba biyihii loogu qaajo biyihii fadhiyey iyadoo markaa dee rasuulku nahiyey arrintaas oo labadoo markaa wax faariqa waxaa la waxaa markaa maqtuuc ah oo la goynayaa in wax faariqa u dhaxeeyo biyaha lagu soo weelka inta lagu kaajay lagu shubay iyo in toosba loola aaday wax faariqii una udhexeeya baa la goynaya halkaa muxuu ka ixtiraasaya niman la yihahdo daahiriya waa kala duwan yin bay kuleeyihin lahaleeshiin haddaa intaad kob iska kaaydo biyaha ku shubto nahyiga soo geli maya kuleeyihin waa jumuudkooda mogtay daahiriyada marka qaarkood waxay kula baxaysaa shaashaan bay kaa turaysa dee jumuud yani wax hadda wax faariqu hadda meesha udhexeeyo la tilmaami karo kaadi laa yabulanna axadakum bilmaai raakid soo lama odhan biyo fadhiya ukaajina oo inaad toos u kaadido iyo intaad boqorka kusoo shubto ku duushubto bal faariqu sana daahiriyo dee sana wuxuu leeyahay baa kala duwan yihin oo kan nasku ha ukaajina baa layidhi marka waxa weye taas buu maaragtay kaa waxaa la odhanayaa maxay waa jeli markuu madnuunka yahayna waa ilxaaqu lcamiyaai bilcawraai fii manci tarxiya waataynu soo maray oo tusaalaha dhowr jeer baynu soo maray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu nahiyey neefkii cawaraa in lagu udxiyaysta buu reebay maxaa la haleeshiyo ilxaaq waa camiyaagi marka tanna waxa waa madnuun bay leeyihiinoo warka dee la haleeshiin maayo cillada waxay ka dhigayaan oo leeyihiin yani waa la haleeshiinaya oo waxaa lagu haleeshiinaya dee mar haddii cawraagi ay la-aantii la yidhi maxaan ku dhahda yaanay tii isha ay lagu udxiyaysanin tii labada beeshana dibinbaaba awlaabay soo gelaysa hadal male cilladana waxoogaa waxay idhahdeen marka dee waa aduu qolyahan kale marka waxay leeyihiin maalan madnuun xun maqtuuc loo odhan waayo si masaladii hore kale maxaa loo odhan waaya nafyulfaariq waa maqtuuc maxaa loo odhan waaye ba waxay leeyihiin waxaa danni ah oo la fili karaa in tan ishala xikmaddu ay tahay inay husaalta oo caata iska tahay waayo mar hadday dhinacala aad ahay cawaran tahay ishaa dhinacun bay ku daaqaysaa oo dhinacaa markaa doogii ka arki mayso soo ma garan laakiin tii camiyaad ahay iyado meel bay iska fadhidaa soo maha carafkan baa afka loogu guraya de waa la siinaya marka husaalka ka bixi maayo mar haddii loo doorayo oo nocba noocu ka waacan seefka loo geynayo dee iska naxaysa iyada halkaasaa marka waxa le waa madnuun waaya marka kaasina muxuu noqonayaa kaasina waa waa nooca labaad ee madnuunka markay intooda ka waajeli wastabin cagsu bilkhafii meeshu kaa leeyahayna kaa wixii cagsigiisaana markaa de wuxuu noqonayaa khafigii oo haddii maxaan ku dhahdaa maa kaana alfaariqu fiihi muxtamalan ixtimaalan qawiyan uu yahay maala waxa weeye ilxaaqu lqatli bilmuhaqali kalcasa bilqatli bilmuxadadi fi wujubi lkhisaas masalan qofkii muhaqalka waa iska tusaale qofkii maalan muhaqalka wax ku dilay ul buu wax ku garaacay usha waa culays wax ku dhuftay markaasay ka haadi haleeshinta la haleeshiyey kii muxadadkee seefta ku dilay ama xabadda ku dilay oo kale waxa weeyaan wuxuu noqonaya ilxaaqaasi qiyaas khafi ayuu noqonaya sababto waxay leeyihiin farqigu markaa wuxuu noqonaya waxaa dhici karta inuu kani ta'diib yahay kan hadda u shaqay inuu ta'diib yahay baa suuragala bay yidhahdeen marka ixtimaalkaas yimi meesh daraaddeed waa marka ay khafi u yidhahdeen waayo markaa muxuu yidhi ma fiihi nafyu faariqin walow bidannin ma ee aladii kii nafyu faariqin faariq kala geyntii anfintii fiihi gudihiisa uu ku sugan yahay walow bidannin walow kaana nafyu lfaariqi bidannin ba ha ahaadee faariqa anfintiisa danni baa ku yimaadee jaliyun kaa waxaa taamacay qiyaas jeliyade wastabin ku caddayso cagsaw cagsal jeliyina bikhafiy kaa ku caddayso khafi dheh isagana waxaa kaa ka duwan khafi u noqonaya cagsigiisa كون الخفي بشبه دابا يستوي وبين ذين واضح مما روي وعلى ما كان كنا وتقسيم كلا تقسيم كلا ويانو قسمة دي بثلاثة كده جينا كنا كاسوحان ولا قسمة معين نقطة وثنائي وعوق يبسم الجلي يخفي بوق يبسم ثلاثة نوع كده جينا كون الخفي خفي أهانشيسة يستوي مدسما بالشبه قياس الشبه مدسما وياي da'ban ay abadan weligiiba mimaa kiibuu ka mid yahay ruwi la wariyey usuulinta laga wariyey halkaa marka khabarka wa bayna dayni labadaa dhexdoodana khafyigi iyo jeligiina dhexdooda waxaa ahaaday waadixun kii waadixa ba ahaaday markaas jumla ictiraad ay noqonayso marka kown khafiy kownka yani kaanada adigu khabarkeedu yastawi uu noqonaya lakin kow kow mubtada loo eegana mimaa ru'ya waad kaga khabaraysa macnuu halkan wuxuu leeyahay kii khafiga ahaa wuxuu la siman yahay oo bimacnaa uu la mid yaho lagu fasirayaa kii la odhan jiray qiyaas shabah oo khafigii baa qiyaas shabah laga dhigaya qiyaas shabah soo garan maysaan aduu dhowr tacriif ay ku sheegeen lagu soo dhow muxuu habla iyo taabta yaa usta soo dhaweey kii bal waxaa kusoo dhaweysaa kii mutalad bayna shay-inka kusoo dhaweey addoonkii addoonkii maxay yihiin soo ma oran addoonku muxuu muxuu muxuu samaynayay soo bayna aslayn ma ahayn mutalad bayna aslayn soo ma ahayn dee shabuba kaas ku mid ah shabuka shaba tacriif ka mid bay oo maalan haddii li addoonkii mar waxaa wuxuu mutalad ku yahay xagga maaliyad maal maalka laga fiirinaya asal oo maal ah marna maxay dadkii bani aadamkii marka koodii marka u badan yahay baa la haleeshiinaya waa kii markaa noocaas shabah baa ka mid adigu nooc kale matal soo sheegay marka wuxuu leeyahay khafigii waxa weeyaan in lagu fasiro oo uu la mid noqdo shabih oo bimacnaa khafigii waa qiyaas shabah kaa waxaa laga wariyay usuuliyiinta qaarkood waayo wa bayna dayni labadaa dhexdooda oo waa kuweyn kii markaa dee khafiga ahaa oo shabah noqday iyo jeligii dhexdoodana maxaa haday waadixu dhade markaa misaal kaa noqotay waa saddex markaa qiyaas jeli iyo qiyaas waadix iyo qiyaas khafi saddexdaasa markaa kusoo baxay meesha saddexdaasa kusoo baxay oo qiyaaskii markaa shabah ahaa qiyaasu jeliguna waa kaynu hadda soo tacriifino maa fiihi nafyu faariqin walow bidannin weeyaan jeliin uu ku yidhi qiyaasu shabahana waa kaa markaan kitaabka xagga hore kaga soo maray oo markaa khafigiibuu shabah ka wadaa qiyaasulwaadic markaa muxuu noqonaya labadaas udhexeeya marka qiyaasulwaadic marka labadaas udhexeeyaa oo waxay leeyihiin matalan qiyaasku waadic wuxuu noqonayaa qiyaas alqatl bilmuhaqal cala qatl bilmuxadad fii wujubi lqisaas kaasaa wuxuu noqonaya markaa qiyaas waadixa oo marka labadaas udhex dhiga khafigiina shabi buu ku fasiray marka saddexaasna waxa weeyaan waa qowl kaloo markaa culimada qaarkood qabaan kownulkhafiy khafiga ahaanshihiisa yastawi mid la siman bishibhi yani qiyaasshabah la siman daban yani abadan weligii mimaa kiibuu ka mid yahay ruwi la wariyey oo usuuliyiinta laga wariyey wa bayna dayni labadaa dhexdoodana waxaa ahaaday oo khafigii jeligii khafigoon hadda shabha ku fasiray waadixun baa ahaaday oo qiyaas waadix oo maarata isna nooc saddexaada قيل الجلي وواضح وذو الخفاء أولى مساو أدون قد عرفا ويالك مركا وحقريا قول ثالث وهو مركا دي حق تعارفته صدح دي أيو تعارفك أو سمينيا ومعيه واضح يجلي يخفي صدح دي مركا تعرف تعريف كلو سميه وما ليس كلو تعريفيانا أوسوين تقار كود أي رهدين تيبو الشيقية قيل قيل وحليا وأوسوين تقار كود باقيل كاوتين aljeliyu jeligii awlaa waa qiyaasu awlo weeye oo waa kii faraciisu xagga cilada uu awlo kaga haasatay wa waadixun waadixna musaawin weeye waa qiyaasu musaawin oo waa kii faracu xagga cilada oo asalka musaawi kala ah wadulkhafaa yani qarsoodiga kuu saaxiibkaa waxa weeye waa kii khafiga ahaaye adwan weeye waa qiyaasulأdwan oo waa kii cilada faraca ku jirta ay asla ka yarayd adwankaasoo qad curifa yani la ogaaday marka wuxuu leeyahay saddexdii oo maxay kala yihin jeli iyo jeli iyo khafi iyo waadix saddexdii markaa tacaarif u yahay oo uu ku soo dhaweeyo wuxuu leeyahay qiyaaska jeliga ah waa qiyaas ulawlaa qiyaaska la odhan jiro qiyaas ulawlaa oo qiyaas ulawlaa muxuu yahay yani cilladan faraca ku sugan ayaa maxay awle ka tahay asalkay awle ka tahay walaa taqul lahuma ufinsa laguma odhan marka ilxaaqu darbi bitafiif la haleeshiiyo oo hadda farci waa kii waa darbiga soo maa asalkuna waa kii waa tafiifka marka labada keebaa maxaan ku dhahdaa cilladuna maxay tabarta alidaas maadiya keebaa markaa cillada ku awleysan ma asalka mise farca darbi garaacis de uf baa lagu diiday markaa de garaacis kuma sifka ay marka wuxuu leeyahay ka maxaan ku dhahdaa awluhu faracu uu ku awlaysan yahay asalka uu kaga awlaysan yahay qiisa ula la yidhaahdo ayaa maxaa la yidhahda jeel la yidhahda kaas waa nooc kan kalena wuxuu uhi waadixana muxuu noqonaya isaguna qiyaasul waadixuna waxa waa qiyaasu musaawi buu kudi oo masalan ilxaaqu ixraaqi maali ilyatiimi biaklihi fi taxriim oo kale masalan yani waxaa la yidhi maalka agoonka ha cunina baa nasku sheegay oo ina aladiina yaakuuna amwaala yataaba ulman inamaa yakuna fii butuuni naaran sow lama odhan waayahay marka cunistii baa la diiday haddaynu haleeshiino ka waranna ee gubitaan kii gubayey isagu markaa lacagtiiba intuu noorkii soo ururiyey maarata lacagtii waraqda ahayd ee doolarkeeda agoonku lahaa buu baansin intuu ku shubay ayuu kibrid ku qabtay ya waa musaawi waa musaawi hadduu cunaa coloosha ku ritay iyo hadduu dabku qabtay oo hawadaa u bideenba soo musaawi maaha kaana waadix baa layma yidhahdeen waayo waxay kalo saddexaad oo khafiga ah waxay yidhahdeen qiyaasulأdwan wain takun daniyatun faladwan waa kiina soo laha qiyaasulأdwan oo yani waxa weeye faraca cillada ku jirta ayaa maxay ka hoosaysaa kaasa ku jirta ka hoosaysaa marka waxa weeyaan taasna tusaalaheeda wuxuu yidhi waa tufaaxi oo burkii loo qiyaasay fii xurmati riba bijaamici طucmi haye yaa soo saaraysa ugu hoosayso man sidee cillada farca ku jirta ugu hoosaysaa cillada ku jirta waa tiibaysa cadeen laakiin bacda tufaax lama hayo nas bacdi horta horena dee waa lasku hayaa naska fuqahadan ma baa lagu dhuftay ma duuci baa ma maxay ma ma ikhtiyaad baa ma ma e ma ma idikhaar baa ma ikhtiyaad baa saas ma ahayn fuqahada isuma qaar
ilada ku jirto ha hadda tiri hawla sadaasa haye haleeshii marka hadaba yaan kaa qabanay tufaaxii hadda waxaa leeyahay tufaaxii iyo burkii wax ka dhexeeya ducmi ayaa soo marka waxaynu hayna marka waxaan rabnaa inaad ee say uga hoosaysay marka cilada faracu ay asal uga hoosaysa soo saar marka marka lagu cesho waa kugu fakaraysa waa kugu cararaysa haye waka tufaax inta laga heli maayo tufaaxi maxaa laga helayaa un ducmaa lagu helaya laakin tufaax dee ku geli maayo dikaar ku geli maayo tufaax makiil ma tufaax ikhtiyaad ma wax quud laga dhiga maamiyeen hadda tufaax meel lagu qadeeyaa قد ما روح عند فوق عليها مركب عليا كاس أدون قياس أدون بالي هذا مركب حنوانا كاس وخفي ومحول قيل وعليا الجلي قيل عليا الجلي جلي أو لا قياس ولا خير خبر أو لا قياس الأولوية وكيف فرع مركب إلا ذلك الأولى اسمع صدق وواضح واضح ناس كم متديسوا مساوي وية وقياس المساوي وكفرع يعني ما أردت أسرك ومساوي حق إلا ذلك هي وذو الخفاء ذو الخفاء كقرصوديقه وصاحبك وكي خفق هاي أدوان وي وقياس أدوان وكي معان كل فرع إلا كل شيء تأسك أي كوس أدوان كو قد عرف الأواد تعمل به وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمع هل كان مركا وحقيق لي تقسيم وليه قياس أو مركا وحوية باعتبار علته يعني هو تقسيم القياس باعتبار علته كي ورم باعتبار قوته وضعفه markaynu qiyaaskii ka eegno xagga ciladiisa isna taqsiim buu yeesho ilaa saddex qaybood qiyaas cilla iyo qiyaas dalaala iyo qiyaas fi macna asal saddexaas u qabsan taasuu markaa laga keliya marka wuxuu yidhi wamaa bidaati cillatin wamaa ay aladii kii qiyaaskii waayahay jumica lagu jamciyey bidaati cillatin ay binafsi lcilla cillada nafteedii lagu jamciyey qad jumica lagu jamciyey oo asalkiiyo farci lagu jamciyey fihi gudihiisa faqad sumica waxaa la maqlay qays cila qiyaasu cilatin baa loo maqlay yani wuxuu leeyahay kii jaamica faraca iyo asalka waxa ka dhaxeeya jamciya uu yahay cilada nafteeda ay tahay ama ciladas munaasib daat ha ama tabca ha ahaatee lagu horaa usoogaatay maxaa la yihahda qiyaasu cila la yihahda qiyaasu cila la yihahda oo shabaha naftiisu markaa tacriifkii mada kitaaba lagu soo maray nooca waa soo gelaya tusaaluhu muxuu yahay annabidu xaraamun قياسا على الخمر بجامع العلة التي هي الإسكار مثال لي هذا كوار نبيذ كوا حرام يضم حيلا قياسين خمر صومان جامع مكان بوية جامعة إلا كده حيسام حيتاي وإسكار كنفتي وإسكار مركا شيئا جامعة إيه كل ميي فرعي أصل كمر هدوية ذات علة إلا ذا النفت ذا هدوية معلوم مقعبية قياس إلا ليها قياس إلا ليها ميكا اللي يقولوا ريق ما يقول asalkii ciladii baa taagan oo nabiilkii maxaa lagu hayaa waa waa iskaar khamrigana maxaa lagu hayaa waa iskaar marka la marka waad saa u hadasho tiraahdo annabidu xaraamun qiyaasa cala alkhamri bijaamic aliskaar aad tiraahdo bijaamic cila alati hiya aliskaar maxaa kusoo baxay waxaa kusoo baxay marka qiyaasaas qiyaas cileedu yahay ila cilada nafteedii baa jaamiciya wamaa ay aladii kii jumica lagu jamciyey bidaati cilatin cila nafteed lagu jamciyey qad jumica lagu jamciyey fiihi gudihiisa oo asalkiiyo farci lagu kulmiyey faqad sumica waxaa la maqlay qiyaasu cilla qaysu cilla ayaa loo maqlay qiyaasu cilla ayaa la yihahdaa jaamicu di dalaalati aladi lazim fa asarun fa xukmihaa kama fa xukmuhaa kamaa rusim buuli halkan wuxuu ka hadlay marka qiyaasu dalaala qiyaasu dalaala kala yihahda waaye marka wuxuu yihi jaamicu di dalaalati dalaalada kii u saaxiibka ahaa kii kulminayey alladii kii weeyaan lazima laazimay weeye fa asarun يعني أثرها ويا وعلة أثر كيدي ويا فحكمها حكم كيدي ويا كما رسمها سيد القرآن فقال كانوا وقال لي قياس الدلالة وحدة قياس الدلالة معية شيئا جامعة ايه جمعنا يا كل من يا فرع يا أصلك أما هو لازم العلة أما هو أثر العلة أما هو حكم العلة صدح مد من هنا مركز صدح دا مد مد مد كمد هدوية هي قياس الدلالة الله قياس الله الرحمن way maala haddii la yihahdo annabidu xaraamu kalkhamri bijaamici shiddati اlmuطriba nabiidku waa xaaraan sida khamriga jaamica ka dhexeeyana waxa weeyaan faraxan daran oo haddiyo kor qofku markaa u dee sakhraamayo fayaamku baa ku dhuftay khamriga muxuu noqonaya wuu isla baxaya mogta inuu dameeraha iskala qosaa dhici karta cid walba dhadhaada guro gidaar meelka isagoo maray gidaarada intuu meelaha baaladayma iska qosqosla suma dhici karto marka haddii aad tidhaahdo ka- nabiidku waa xaaraan inagoo qiyaasanayna maxay maxaynu qiyaasanaynaa khamriga jaamica ka dhexeeyana muxuu yahay waa iska adikaadi iska hadal ka soo baxay warkiisa ila soc waa jaamc waxaynu maraynaa eh, qiyaas dalaale shidat lmuطliba ayaa jaamicu noqday marka waxaa laleeyahay waa waa laazimu cilla oo sh- waa malzuumu cillada oo shidadan muطlibada ah aynu hadda sheegaynaa yani waxa weeye waxaa ka laazimaya iskaarka oo mar kastoo shidatulmudiba meesha jirta iskaarna waa joogaa ninkan iskama qosqoslaya ma nin ba iska qoslaya gidaar kala qoslaya waxaan nin khamre khamre mar haddii la helo qof khamrigii cabbo maxaa laazimkeeda noqdo cilla iskaarkii maxaa ka soo baxay shidul mudra ka baxaysa marka waxa weye waa shay laazima ku xidhan oo ku dhegan laazim ah weeyaan marka ka noocaasa marka saa loo jamciyo tiraahdo cillahaasan ka dhacaysiiyey qiyaasu dalaala ayaa la odhanaya marka cillada laazimkeedii baa meeshii farci aslan ka dhexaysa wala socotaa sooma waay waxay kaloo yidhahdeen ila alladii lazimba ku yidhi faatarun bu ku yidhi mogti waayahay asartu marka maxay noqonaysa alqatlu bilmuhaqali jamcu biasara wey alqatlu bilmuhaqali yuujibu lqisaas kalqatli bimuxadadi bijaamici اlإثmi مثلا waxaa tihi qofkii oo wax culays lagu dilo ulbaa lagu garaacay mare waxa lagu dhistay qisaas ayaa ka waajibaysa waxayna kula mid tahay inuu qiyaasayna alqatl muxadad jaamica ka dhexeeya muxuu yahay waa jaamic alism oo ninkii marka uu ninkii camdu cudwaan xabad ugu dhuftay sow ismi ma xasilin ma dambaabisa ma dambaabin waa dambaabin hadduu dhagax way ku bashaaqiyo madax ka bashaaqiyayana waa dambaabin marka hadda jaamica labada ka dhexeeya muxuu yahay waa waa ismi waa aharu lcilla cillada nafteedii ma cilladu maxay ahayd qatlu camdu cudwaan soo mahay camdu cudwaan bay cilladu ahayd mogti marka camdu cudwaankii asar ka ratimaysaa meesha taalla oo markii camdu cudwaan ninkan ninkan uu camdu u dilay ama dhagax ku dilo ama seefa ku dilay asarta ka ratimaysa maxay noqotay isim baa kamid ah, dembi baa kamid ah, waxyaaba kale marka laga laga gudo marka taasna waxay waa asarta fa xukmuhaa buu yidhi xukunkana isna muxuu yidhi tusaaleeda wuxuu leeyahy masalan tuqtacu aljamaacatu bilwaaxid qiyaasan calaa qatlin bih بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد مثلا وعلي جماعة واللو قوينيا محان كل هذا مد باللو قوينيا هذي جماعة نول بإنتو قعنا يوضا صار هل مرو كريا اللي منهاج بقول جري هل مرو كريا ساو كل مية قعنت سيف انت وصاحة اي قوي سوما قرن وحويا ينوى اللقوينيا كل قوتو ما لو قياسنا يعني dilka loo dila hadday dilaan dhammaantood oo ninba baas kusoo furo walaac ku siiyaan oo ku ridaan oo ay ka haato ka waran soo la wada layn maayo waa la wadaynaya marka waxa weeyaan eh, wuxuu leeyahy horta inagoo taa u qiyaasayna jaamic aynu ka dhexaysiinaya arrin ka baxsan marka ka dhexaysiina jaamica laga dhexaysiinaya muxuu yahay wuxuu leeyahy jaamica laga dhexaysiinaya waa wujuubu diyata calayhim diyayna ku waajibaysa haddii ay intaasi ahaan lahayd qada ila haddii haddii masalan qofku isagoo waxba dilid qof ay ku dhacdo maxaa ka waajibaysa khata maaha marka eh, xukunkiibaa meesha de wuxuu noqday marka waa diyo haddii masalan uu maxaan ku dhahay isagoo meel wax ku tuuraya mid ay gacanta ka- gacanta xafisana soo isna diyo maaha marka wuxuu leeyahay sida eh, maxaan ku dhahay wujuubu diya u iman lahayd haddii waxaana khata u dhacaan oo qof gacan laga gooyo ama la dilo ay u dhici lahayd maxay diya u iman lahayd baa tanna waxay noqonaysaa maxay jaamicaasa ka dhexay in loo goynayo isla marka hadduu qofku qof eh, maxaan ku dhahay gacan ka go- eh, jamaaca hadday ka goysa nin gacan wayna waa la wada goynaya marka jaami waa xukunkii xukunkiiya markaa jaamic ka dhigan xukunkii haddii shaygan khata ahaan lahaa xukunkaas ka dhigan marka waa xukmaa meeshu ka leeyahay muxuu yihi marka jaamicu didalaalati aladi lazim jaamicu didalaalati dalaalada kii u saaxiibka waa qiyaasu dalaale yani kii kii kulminayay alladii kii weeyaan lazima kii laazima weeyaan oo waa waa laazimu lcilla faaharun ay faatharuhaa weeye faxukmuhaa xukunkeedii wey kamaa rusna si la qoray macnaa waxa wey saddexdaa mid ka mid haddii la helo maxaa la odhanaya qiyaaska ya qiyaasu macna alasli canhum xaqiqii lima duci ljamca binafyi lfaariqi marka weli ciladii baynu ku jira hadda waa taqsiimkana waa taqsiim bictibaari cillati hadda la socdo yani iska kaa walaaqin wuxuu yihi xaqiqi xaqiq muuj taxqiiji qiyaasa macna alasli qiyaas oo fii macna alasli ah xaqiiji buu yihi lima iladii kii u xaqiiji duciya ljamca yani jamc inta loogu yeedhay binafyi lfaariqi faariq anfintii yani kii loogu yeedhay oo macnuhu waxa weeyaan ee, waxa weeyaan maalan waa waxay odhan jireen qiyaas oo macna asliyaho ama tanqiixulmanaaq ama mafhuum muwaafaqti odhan jireen oo waxa weeyaan waxaa meesha imanaya ina fi lfaariqi waxaan labadan u dhaxeeya ee farac iyo asalka ayaa maxaan ku dhahdaa meesha laga alfinaya ina fi lfaariq waxa la yidhaha faariq baan jirin waa tanu haddeer soo maray tanu haddeer soo maray oo kale oo maalan bawlkii ee ninkii ku kaajay maxay biyaha raaganka ku dukaajay iyo eh, iyo weelka lagu soo kaajo lagu shubay wax faariq u dhexeeya Ma xawla. marka ka noocaas ee, eh, waxaa la yidhahdaa nafi faariq faariq aan sintiisii maxaan ku dhahay lagu jamciyo meesha aan de wax faariqi aanu jirinin cilada noocaasee lagu jamciyo isna maxaa loo leeyahay qiyaas maca alasli baa la yidhahdaa وحقيقة حجاج شبودي قياس مع الأصل يعني قياسه في معنى الأصل عنهم أي عن الأصوليين يعني حقه ذا كحقيقة لما الذي كي دعي الجمعة يعني جمعة الله ويا ري بأن في فارق فارق فينك أو يعني واحد اللي هذا فرق ودحية لبداس وعوي مجهر أول أنفنية كتاب الاستدلال ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل منه قياس المنطق والعكس weelkana wuxuu ka geliya markuu qiyaaska dhameeyey kitaab اlاstidlaal kitaab la yidhaahdo istidlaalku xagga luqada waxayna waa طalab اdaliil curfiga usuuliyiinta markaynu ka hadlaynana waxaa lagu magacaabaa laba arrin baa lagu magacaabaa oo daliilkii iqaamat daliil muطlaqan daliil oo la ogo muطlaq ahaan oo qofku daliil la yimaado ama nas ha ahaado oo xadiid iyo sunna ama ijmac ha ahaado ama kayrba ha ahaadee kaa istidlaal waa la yidhahdaa oo qofku markuu masale xuk ka hadlayo inuu yahay waxaa u daliila ama daliilkeeda uu dalbo oo doono istidlaal waa la qoranaya nooca labaad waxaa la yidhahdaa waa nooc gaar ahoo aan kitaabna ahayn sunnana ahayn ijmaacna ahayn qiyaasna ahayn waana ka loo jeeda halkan oo la yidhahdaa afartii baynu ka soo baxnay kitaabka waa ka soo baxnay ee, ee, maxaan ku sunni waa ka soo baxnay ijmaac waa ka qiyaas waa ka soo baxnay marka wixii inta ahayn waa adilatu lmukhtalafu fiih adilada la isku khilaafsan yahay baa istidlaal la yidhahdaa marka baabkan usulka laga hadlaya istidlaalku inkastoo dalabo daliil yahay lakin labadaas uu noqdaa halkan se waxaa loo jeedaa wixii aan ahayn kuwaa la soo sheegay aan ahayn oo adilat mukhtalafu fiihi bay yidhahdaano maxaa soo gelaya masaalix mursala madahib madhab saxaabi qiyaas lmantiqi maxaan kudha diba kun istisxaab wax la yihahdo istiqraa sad daraa'ic ee maxaan kudha waxyaaba noocaas oo ijmaac ahlu kuufa ijmaac ahlmadiina waxyaaba noocaas o dhan bay soo geliyaan waa waxa la isku khilaafsan yahay dee aimada qaarkood ay daliishadeen qaarkoodna ay ee, qaar ba ay wax ka daliishadeen kaas baa istidlaal la yidhahdaa marka wuxuu yidhi ما ليس هو إساق استدلالك ما الذي كي وين ليس بالنص نص أنا هين ومن الدليل دليل كمل الكتاب يسون طور أنا هين وليس بالإجماع إجماع أنا هين والتمثيل وليس بالتمثيل قياس أنا هين وقياس التمثيل كي آه، قياس أصولي أمرك قياس منطق وكبح ياي أنا هين أنا وعنك وجه ده استدلال وحال لي ده ده وحان سني كتاب القرآن نص أهين أو كتاب يسني من أهين إجماعنا أنا هين qiyaaskii qiyaasu tamhiilka la odhanayay oo qiyaaskii usuuliga ah ee- ee maxaan ku dhahay aynu soo maray bixamli macluumin calaa maa qad ulim lilistiwaa'i fii cilati lxukmi warusim uuna odhanayay waa kaas kaa waxaan ahayn marka tamhiilku waa kaas marka waxaa ka baxaya kii mantiqaa uu inoo soo socdaa wuxuu yihi marka alistidlaal istidlaalku huwa isagu ma alladii kii weyn laysa binasi nas aan ahayn oo min adaliili daliili ka mida kitab iyo sunna toona aan ahayn walaysa bilijmaaci ijmaacna aan ahayn والتمثيل وليس بالتمثيل تمثيل ناهر قياس قياس تمثيل كأنهي منه قياس المنطق والعكس منه حكم ده استدلالك وحكم ده هذا قياس المنطق منطق قياس كسيبا كم ده هذا والعكس وقياس العكس با كم ده هذا ومرك هلكم وكان ليا قياس كله قياس المنطق إنه كم ده هي معاكم استدلالك قياس المنطق ومحاطعي وعيدا وقول مؤلف من قضيتين فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى لبا قيبون هو قيبسان وقول ككوبا لبا قضية لا مقدمين وإلهدان يوح كبضا أو لازم سنة يقضيات كالو نتيجة إلهدان كوغال كبضا انت جيه قلت تاقنو سنة مكا لبا قيبسان مالو اقتراني إيو يبقى هنا استثنائي مكا تبعاد شرائر إيو علم كاستابد وحولي استلاحات كارا قضية waxaad arkaysaa iyagoo oranaya marka mantiq ka hadlayaan qadiya wax la yiraahdo mawduuc mahmuul qadiya hamliya wax noocaas ku hadlaan oo kutubta ku yaal marka al qadiya khabariyada zayd qaa'im marka la yiraahdo waa qadiya ma socota zayd qaa'im qadiya la oranay waayo waxa jira ee waliba waxaa la odhanayaa waxaa jira markaa mawduuc iyo maxmuul wax liyaa markaa meesha ka soo baxaya oo musnad iyo musnad ileyhigii jumladii hadday musnad iyo musnad ilayhi ka kooban tahay mawduuc iyo maxmuulka halkaas ka soo baxayaadoo yani musnad ileyhigana waxaa la odhanaya waa mawduuci musnad ilayhigaas ama mubtadiya ha noqdo sidaa dee zaydun qaayim oo kale unigi ama faacil ha noqdo ama wax maqaamkooda istaagaba ha noqdee mawduuc baa la odhanaya ee musnadkiina maxmuul baa la odhanaya maxmuul baa la odhanaya ama khabar ha ahaato ama ficil ha ahaato ama wixii booskooda istaagan ha ahaato allahu rabbuna hadda marka la yihahdo ayo maxaa la odhanaya ma lagu caabaya cinda alusuuliyiin cinda al- cinda almantiqiyiin qadiya waka ila soco qadiya qadiya la yihahda ee meeye mawduuci meeye maxaa mawduuca maxaa maxmuula allahu mawduuc bay odhanaya oo isilaaxan ka wadnaa mogta oo isilaax haye rabbunaana maxay noqonaysaa isilaaxooda maxmuul bau yaqaan marka qadiyat xamiyana la odhanaya marka caynkaas tarkiibka noocaas oo kale u yahay qadiya xamiya la yihahda waayo marka halka kan wuxuu qaybiyey oo leeyahay istidlaal ee qiyaaskii mantiqiga ahaa marka wuxuu noqonaya iqtiraan iyo iyo istinaa'i buu noqonaya labada qaybood ay kala saaraan maxaa tahay iqtiraanigu muxuu yahay iqtiraanigu wuxuu noqonayaa waa yatarakabu min muqadimatayni وتكون النتيجة فيه مذكورة بالقوة أما مذكورة بمادتها دون صورتها ماشي لا مقدمة أيها تعالى نتيجتنا وحي كم مقتها لبدا مقدمة ده تعالى صورة يدينا لو قال الله سوى صارين مثلا تصاري وحكو عداد عنه العالم متغير عليها العالم متغير شكل قضية قضية الأولى بينه فعلا وكل متغير حادث هذا كل متغير حادث وقضية كلام قضية ثانية مركا العالم متغير إيه وكل متغير حادث حادث منا وحلونا يوا مقدمة الصغرى منا معين غريسة مقدمة الكبرى ورطا وحا جمعين يو ماشي القياس بنو كتشرا منطقية جامعة ماشي كتشرا او جامع وحال ليه لبدا قضية ضوض شيء مكرر كقوة يقصر نقنقضي با جامعة soo saara muxuu sheegay karaa mutaghayyir mutaghayyir ba mishku jira mukti jaamic waa mutaghayyir ila maxay yidhaha alcaalamu caalamku waa mutaghayyir hada weli natiijo mayna gaarin la socda tartiib baan aynu ku soconaa maxaa yidhi marka hore alcaalamu mutaghayirun waa qadiya sawma wa kullu mutaghayirina xaadithun waaya marka kaaro waxaa loodhanaya alcaalamu mutaghayir muqadima suqraa bay yidhahdaan wa kullu mutaghayirin xaadithuna waa muqadima kubraa wada inay kubra iyo suqraa tahay waa muuqataa jaamic baa ka dhaxeeya labadaas oo dhexyaal ah waana shaya ku soo noqnoqday labada muqadimo muxuu yahay kaasi waa mutaqayir marka iqtiraaniga hadda haddaynu soo yar- soo dhiibno waxa weeyaan inagoaan natiijadiis sheegin baa inuu yahay qiyaas iqtiraaniga meesha ay ka muuqataa way natiijadiiba waxaa lagu leeyahay yaabaanay suuradeedii dhigaalkeedii meel usoo bixin oo banaanka suuradeisa aynaan soo dhiginba banka aynaan soo dhigine maada ahaan bay meesha uga muuqataa oo natiijadu markaa maxay noqonaysaa alcaalamu xaadiun wey natiijadu ila maxaa lii alcaalamu mutagayir soo maha caalamku waa mutagayir waa shay dowrsooma mutagayir caalamku shay kastoo mutagayirna muxuu yahay waa xaadid shay kastoo mutagayiroo dowrsoomana waa xaadid marka natiijadu jumlada hore suqrada mubtadaheeda haddaynu xaggii taatikiina aynu u aadno iyo jumladan dambe ee maxaan ku dhahay jumlaة kubraa khabarkeeda un baa la isku qabtaa aaliban sida aalibka haye alcaalam mutagayir wa kul mutagayirin xaadi anatiija maxay noqotay aaalam aadi agga ut alaalam xaadi marka natiijada inaga ay sheegin bu hadda odhan alcaalamu xaadis aynaan odhan baa marka halkan wuxuu kaa leeyay wadaabit الاqtiraaniy an takuna الnatiijaةu fiihi madkuuraة bاlquwa ay bimaadatiha duna suuratiha inagoan hadda suuradii banka soo dhigin oo maxay ah alcaalam xaadisa aan halkaas soo dhigin ba suuradii natiijo banaankaan soo dhigin ayaa waxay ka muuqataa maxay ka muuqataa meesha dhexdeeda muqadimada labada muqadimada ka dhex muuqataa halkaa waa garatay sooma si kaana way u sheegaan weliba waxaa kaloo kamid a tacaari markay ka hadlayaan labadaa qadiyad ay usoo noqon waxaa kaloo la odhan karaa waxay yidhahdaan xad اlasqar iyo xad اlakbar iyo xad اlawsat iyo natiija marka alcaalamu mutagayirun waa xad asqar mala socoto وكل متغير xاadiثna waa xad أكبر شhayga jaamica ah waynu waa erayga soo noqnoqdayna maxaa la yihahdaa xad أwسط waa mutagayir waxadun awsat natiijaduna waa wixii qiyaaska aynu ka dan lahayno ka soo baxo muxuu noqday laba muqadimo markaynu samayn maxaa ku soo baxay alcaalamu xaadis haye marka lagu yidhahdo halka bad hadba ku haysa kitaabka muxuu yidhi alwuduءu qurbatun wa kullu qurbatin tushtaradu fiiha niya qorata marka hore dhis intaynu soo sheegan ku dhisan jawaabtana sheeg alwuduءu qurbatun الصغرى
waa muqadimo suqra haye kubraadina meeda كل قربة وكل قربة تشترط فيها النية وكبرى هي جامعين مية جمع الحوية وقربة شيء مكرر هي سكة أقول لك وحتى حد الأصغر هي حد الأوسط هي حد الأكبر نمية
والأصل وحوية حوية الوضوء غربة وأصغر فيها هي يعني وأكبر وأكبر فيها هي حد الأوسط فيها وغربة دي هي النتيجة ما كم حنوها الوضوء تشترط فيها النية آه. الوضوء تشترط فيها النية وهي مركب وحوية هذا كان وانا حملي بقى اللي هذا يوم تاسي وحويا سوى قولي سا قياس كانت تراري قابوا لي حملي يا شرط بكرة بحا مركب كري وحملي واتكرني سادي محا واتي ان آه، واتين هرس وشغل حملي بنغني ما كان الوضوء غربة وكل غربة تشترط فيها النية تمام وهي مركب وحاجة قيب طلبات قيب طلبات وحويلي waxaa jirta markaa mid la yidhaahdo qiyaa qiyaasu istifnaa'i oo mantiqi ban ku jira hadda qiyaasu mantiqi ban ku jira waxa weeye an takuna alnatiijatu fihi madkuuratun fi lqiyaasi bimaadatiha wa suuratiha iyadu waa in maxaan ku dhahdaa natiijadii ila laba muqadamay jiray natiijadii waa inay ku sugan tahay qiyaaska naftiisa maada ahaan iyo suura ahaanba meeshiina waxaa ku jira had iyo goor adawaad shardi waxaasaa ku jira مثلا تصالوا يسقون متصل ومفصل يوكل ساران إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان من وريني وحمع علم بالمشكل وحمع علم بالرفوق المنكر مثلا آد مرد ينك اللي هذا ابن- ابن تيمية نقض المنطق مركزي يعني واحد مارك نين بليدين وحكام في يستبوي نين عقل اللي هنا يسقى محام كله يسقى دور كتبرات وعلى منطق لكن طبعا على يسقى بعاني مارك خاركول خطوتي ودم ويدحدي يعني ودي أصول كي وحكاستي محلقة فهمه waa kitaab leh naqd lmantiq buu leeyahay si fiican uga hadlay adugu wax ka saxana waa sheegay oo dee qiyaasaad oo maruu qiyaasaadka qaarkood ka hadlaya xulaa waa saxiix oo waa wax la adeegsan karo wax iska maaragtay aan qiimo lahayna uu sheegay wax uu radiyay oo baatiyana waa jira marka in kaana hada insaan haddii kaas insaan yahay fahuwa xayawaanu somar marka shardi baa jiro in kaana hada insaan haddii yahay fahuwa xayawaan markaasuu haddana istidraag buu sameeyey wuxuu laakinahu insaanun fahuwa xayawaanu marka hadda natijada meesha waa iska tahay labadii natijada meesha wuxuu yihi in kaana hada insaan hadduu yahay fahuwa xayawaan hadduu yahay laakinu kaga daba tago istiraaga muxuu yidhi هذا إنسان insaanu fahuwa xayawaan marka isaga natiijadii waxay kaaga muuqataa maxay bartamaay kaaga dhex muuqata meesha nafteeda kaaga dhex muuqata marka kaana waxaa leeyahay wuu yihi wa an takuna natiijatu fi madkuura fi lqiyaasi bimaadatiha waayo marka hadal badan buu kasii daayo insha allah bal waad ka eegan minhu qiyaasu lmantiqi walcagsi minhu waxaa ka mid a marka istidlaalkii qiyaasul mantiqi ayaa ka mid ah walcagsi qiyaasul cagsi baa ka mid a marka halkan intayna ka gudbin culimada qaarkood ee xanaabiyada marka laga soo reebo waxay leeyihiin qiyaasu tamhiilka iyo qiyaasul mantiqu waa isku mid bay ku leeyihin oo arrintii aynu qiyaasu tamhiilka kaga hadli jirayba mantiqa ku dhisla gelin karaa وهذا مثلا ماشي أي نكسر هذا إن هذه الذرة آه، يحرم فيها الربا قياسا على البر بجامع الكي هذين قوانا قولك حنفية دي حنبلي حنبلة ده. آه بجامع الطعم هذين قوانا قولك شافعية ده. آه بجامع الاغتياج والادخار هذين قوانا قولك مالكية ده. يعني ذرها عبارة كان هقولك اللي هقولك مثلا يعني وحا قراء ربادو يعني واي كشاد حرام بيزيدو كدكتا إنه قياسين بركي جامعة كدحية لمحوية نما بيربو دي كفصير أو جامعة كدحية نما دي وحو مركة وراء ربادة كدقي حقي وحياوة لغنو يولاد مركة وحي كلين تنوى لقلين كرا قياس منطقي وقياس مثلا الذرة وعنو كدقي كرا حد أصغر ذرة محيو كدقي كرا حد أصغر بينو كدقي كرا burkina waxaynu ka dhigi karnaa xaddun akbar baynu ka dhigi karnaa kaylkii haddaynu soo qaadano qolada xanaabilada oo kale warkoodii xaddun awsad baynu ka dhigi karnaa qiyaas ikhtilaani waa soo baxaya oo maalan maxaa la odhanayaa adduratu makiilatu duruhu waa shay makiila wa kullu makiilin yaxrumu fiiha riba soo maha natijadu maxay noqonaysaa adura- adura- aduratu aduratu eh, rواوين بس كده ما يحرم فيها الربا ده مرجع كل ما سوق الكرا انت هو عاد ولا ولا كرا sidoo kale waxaa la odhan karaa maalan adura- aduratu macuumatun duradu waa macuumo Eh, wa kullu eh, macuumin waxaa weeye waa ribowiy natijadu maxay noqotay aduratu esh ribowi ila akhiri saas lagu wadi karaa marka waxaa kuleeya ismaba diidayaan oo ba isla imanayaan de arrinta natijadii wixiiba isla soo baxaya bay kuleeyihin oo yani macnaha waxa weeyaan waa waa wax loo qaadan karo waxaa ka mid a bu yidhi haddaba qiyaasulcagsi qiyaasulcagsigu muxuu yahay وحول قياس العكس هو إثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكس ما في العلة أما إثبات نقيض الحكم بنقيض العلة حكم كنقيض في سؤال سكتو بنقيض العلة يعني آه، علة أو ك- كد- كدوان دلالة ضد سكتوي صار مثلا وعيوز درجة رسول كما استعمال بي كل ينو أن يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر مدكا يوم انتو شهوديسا ويما دا يؤجر كي يرانيا رسولك ما كان بيقول أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر هدو حرام ديقو سو وزر كوركي سماها سو جواب دي حافظ مركا وعيني هلقا كمي دو عيني قياس العكس واحد لك دهانتك oo meesha horta xukun baa la sugado dee rasuulku wixii la weydiiyey cagsigiisii buu kaga jawaabay soo ma inku hadduu naagis u tagma intuu naagis u yimaado buu ajarka helaya baa yani su-aal la weydiiyey arrintaa cagsigeedu kaga jawaabay oo haddii xaaraan u tago saw kama dha- kasoo dhasheen maxay saw isba kama yimaadeen marka xukunkii muxuu noqday hadduu xaaraan u tago xukunkiisu muxuu yahay waa wisri cagsigiisii buu sugay marka ee, oo dee markaa ajarkii ajar buu ahaasuu mogtay marka cagsigiisiba ku soo qiyaas cagsi wisrigiya ciladuna de waa la tacaakusi maaha oo xagga ciladana way kala duwan yihiin oo kanna waxa weeye dee fi xaraam buu dhigay kanna muxuu dhigay fi xaraam buu dhigay marka taana waxaa la yahay bay yidhahdeen qiyaasul cagsi si fiican buu sharca kuu qabanaya ada eegan doon واي وحول ثم ثم انتفاء المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع او م- أو مقتضى نوعا ما مد مد بافيتي كذا على الكتاب يقول وعكان ده كما كان ومنه فقد الشرط كما كان ومنه فقد الشرط دون لفظ كما يسالنك انا يما كنت كاسا بيت كذا جرا ومنه فقد الشرط دون لفظ واي مكا وحا كحيغا ثم انتفاء المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع او مقتضى كما يسالنك انا هاي و- ومنه استدلالك وحكمنا فقد الشرط شرط يقول له وادو أي استدلال كاملة دون لبس أي دون شك شك الآن يا خلاف لي يعني نوع استدلالك وحكمنا ماشي د- إيه شرط إن وادو نبا حكم كاني حكم كي مركا شرط يسلمها يو مركا معترك ولا بيان وعوي شرط يمشرو مردانو شرط يشرينا حكم كي نمشرو اللي وعوي هدي شرط لوائمية مشروط الهلية ليلمان مرة كاسين وحكم الاستدلال ومنه وحكم الاستدلال يتقر تبيعات فقد الشرط ما كمل شرط ولا والو دون لبس أي دون خلاف خلاف ليه ثم دبتنا انتفاء المدرك يعني الدليل كأول لوايا مما كيبو كمده يرتضى لقرها ليه واستدلال كمله وجود مانع المانع وايتانك أو مثلا مقتضى وجود مقتضى في حكم كيني أول له هلو كذا كاسو كل مدي هذا انتفاء المدرك كل مدي اسمه إسلاك كوميدي أنواع الإسلاك كوميدي marka weli wuxuu tirinaya anwaac الاستدلالaadkii buu tirinayaa waxa weeye haddii la waado ee maxaan ku dhahdaa daliil haddii la waado daliil haddii la waado wuxuu noqonayaa markaa kaas inuu yahay waayitaanka daliilkii la waayay عدم الدليل كاس وحكيني وحنقوني هو استدلال عدم الدليل كاس استدلال كنقوني مثلا هدو سود اللي شرح حكم او الى هذا مسألة حكم كدو وعينك او ننكي مركا مجتهد او بحثيو او بار او راديو واحد دليل ان وين واحد دليل ان وين ويتان كان مركا واحد دليل لواي وحكم لي استدلالك استدلالك وحكم لي وهي وحيدين فعدم وجود الدليل على الحكم يفيد ظنا بانتفاء الحكم مركا حكم كاس انه انفوه حكم كاس انه تشير ما صوبحته ninka wuxuu baaray ninkana xunkun buu sheegay wax daliilana ma sheegin mujtahidkana baxsi buu muctaridkana intuu baxsi sameeyey uu baaray baaray oo markaasaa wax daliila buu u waayay baaristaa la baaray arrintaas oo la raadiyey oo daliil la soo waayey inta la baadi goobay daliil la soo waayey meesha maxaa ka soo baxay xunkaas markaa aanu sheegin soo maaha marka intifaaul mudrak oo daliilkii oo la waayey mimaa yusada buu ka mid yahay waxaa laga raaliya oo maxay ah istidlaalkii buu ka mid yahay كو لكن قاربه هو خلافه آه، أكثر ما بكو عبدالله قاربه وحيديه لا يلزم من عدم وجود الدليل انتفاع الحكم يعني آه، دليل لواي كان لازم يزحون كين لواي قاربه عين كاين وعكروا ليه وجود مانع مانع اسنا لواي أو حكم كي شيء منعيه أو لهري ده مانع أو لهري نبا حكم شيء معترض بوحو كاري مانع markaa maanic oo xukunka loo helayna wuxuu isna kuula mid yahay intifaal mudraku kuula mid yahay anwaacu istidlaalku ka mid yahay oo waxay yidhahdaan waa eh, shay haddii maalan baydaawi inay laba kutubta saad ugu qoran kaga hadleen ayaa kudhiiso ninka la yihahdo maxaan ku dhahdaa eh, zarkashi oo eh, tashriif tashriif masaamic kudhiis ugu qoraya waa laa muqadimo mid inta laiskaa gaabsado ta kalena markaas ay ku jirta meeshaoo wujida almaanicu wujida almaanicu ay odhanayaan maanic baa la helay marka haddii maanic la helay maxaa meesha yimi intafa alxukm maanic baa la helay maxaa markaa meesha yimi xukunkii meeshan ka baxay marka maanicaasoo la helay baa muxuu ka mid yahay anwaacu lislaam ka mid yahay oo masalan dee maanic alubuwa oo kale aabbihi hadduu wiilkii dilo ee maanic alubuwa meesha jirta mar haddii mar haddii ubuwa meesha ay jirto miyaa qisaas meesha jiraysa xukunka meesha jiri maayo waxaa kaloo kumida muqtada muqtadi haddii la wadaadka loo sababo waa saabkii yani saabku markaa wuxuu keenaya haddii la helana isagana waxa weeye markaa wuxuu ka mid yahay istidlaalkii oo tan waxa weye markaa xukunkii baa jooga xukunkii baa jooga oo de haddii saabkii la helo wujuud lmuqtadi muxuu keenaya wuxuu keenaya de markaa eh, musababki wujuud saab yani wuxuu keenaya musababkii eh, shaygii markaa de in la helo wuxuu yihi markaa suma dabeetana intifaau lmudraki daliilkii oo la waayaa mima ay aladii kii uu ka mid yahay yurtadaa laga raaliyey oo anwaacu islaal buu ka mid yahay wujuudu maanicin maanici waayitaankii maanic helitaankii maanici xukunka mancinaya helitaankii oo mase maqtadaa kii xukunka keenayey oo la helaa kadaa kaasuu kula mid yahay intifaau mudrako muxuu macnihiisu yahay min anwaac islaal buu ka mid yahay طيب انت امسك يدك. سبحانك اللهم البعض الى الظن تصبر يسمى لحوق الفرد بالذي غلب وعن كسو قد جري انواع الاستدلال وان كسو قد جري ناظم كحليه ومنه اي من الاستدلال وحكم هذا الاستقراء استقريبا كم هذا بالجزئي جزئي الى رعراعه على ثبوت الحكم حكم سكنانشه للكلي لو رعراعه halkan wuxuu ka gelayaa ee, waxa la yidhahda alistiqraa oo istidlaalka ka mid ah waxyaabaha marka la deliishado ka mid ah ee, anwaacdiisii istiqrahaasi marka waxa weeye xagga luqada tatabuc ayaa la yidhahdaa istaqraytu lbalada markaad tidhaahdo ay tatabactuhu qaryatan qarya yacni ee, beledkii tuulo tuulo ayaan markaa u raacay u tegi weeyaan istaqraytu masaajida haddaad tidhaahdo macnaha waxa weeye masaajid walba meeshiis ayaan ugu tegey waayo xagga istiraaxana waxa weeyaan in la raacraaco ee, jus-iyaadkii ama suwartii ee masaladu ay lahayd ee meelahay ku imanaysay in jus-iyaadkeedii la raaco iyadoo markaa loo daliishanayo xukunkii kulliga ahaa xukunkii kulliga ahaa loo daliishanayo ee, haddaynu markaa tusaale ka bixinno ee, masalan وإذا حللتم فاصطادوا marka uu الله سبحانه وتعالى markaad xalaalwadaan ugaadhsada oo saydkana loo diiday qofku isaga oo hadduu muxrim yahay saydka waa loo diiday marka waxaa la yidhi markaa xalaalowdaan oo aad iska dhigtaan ee aad ixraamka ka xalaalowdaan ugaadhsada fastaadu marka halkan amar baa yimi ee masaladu marka ee waxaa laga hadlay culimadu ay ka hadleen haddii amar yimaado marka shay la xarimo amar gadaasheeda uu yimaado amarkaasi muxuu xukunkiisii noqonaya ayaa la isku khilaafay oy ka hadleen waayahay marka halka kan waydaa xaalatu fastaadu marka lasoo qabto waxaa la siiyey marka culimadii ee, taxqiiqa arrinta masalada ka galay wixii ee, suwarteedii oo dhan masalada suwarteedii oo dhan masaladu maxay tahay haddii shay la xarimo marka la xarimo kadibna amar uu yimaado amar uu yimaado amarkaasi muxuu u noqonayaa marka waxaa yimi suwar badan bay leedahay oo de markaa nusuus badan oo caynkaasi baa jira jusiyaadki baynu odhanayna markaa masalan falana baashiruhunna falana baashiruhunna baashiruhunna soo amar maaha waxaana dee waa la sogshiyey soo maahay oo marka dee habeenkii maalintii in qofkii dumar ahayd ee qofku ninku xaaskiisa u tago waa loo diiday waxaa ka mid ah fa idaa tataharna faatuuhunna halkaana kaana meeshisaa lagu tego فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين استقروا marka waxa weeyaan tatabbuca la raacaayo oo juz walba meeshiisa loogu tagayo ayaa waxa ka soo baxay xun guud marka hadii la yiraahdo suuratu nizaac waxay ahayd oo la isku hayay way idaa xaalatu fastaadu baad marka la isku hayay fastaadu amarkeedana muxuu yahay nin baa marka istiqraa daliishanay wuxuu leeyahay markii istiqrii tatabbucan ku sameynay wixii masaladan oo kale kula mid suwartiisa ahaa tan markaan ka tago oo dhammaan nusuustii ku timi istiqra'an ku sameeyey mid walba meesheedii ugu tegey waxaa soo baxay amarku inuu u noqonayo qabla taxriim wuxuu ahaa warka ma haysan macnaa ma fahamta horta marka wayda xaalatun fastaadu hadda aynu suuratu nisaac aynu isku hayno istiqraan dayligu ah halkii hore bay gelaysaa iyana iyana halkii hore ay gelaysaa istiqraan dayligu ah maxaad istiqraasaa daliil kugu noqday dee wuxuu daliil ugu noqday wixii wixii kula mid ahaa oo dhan markaan suwarteedii eegay ama shay layska xarimay oo layska joojiyey kadibna amar ka daba yimid suwartiisii oo dhamme waxay noqotay juziyaadkeeda markaan eegay tan aynu hadda hadal ka taagan yahay mooyaane waxay soo baxday maxay in eh, amarkii loo celinayo wuxuu qabla taxriim ahaa istiqraa marka halkan igu daliilo waydaa xaalatun fastaadu intaan laga xarimin marka eh, waxa la yidhaha saydka muxuu xukunku ahaa ibaaxu ahaa fastaadu ibaax wey istiqraa la yidhaha marka wakaa istiqru eh, wuxuu halkan markaa shaarixu leeyahay waxaa tusaalayaasha loo soo qaadan karaa imaam maalik oo kale inuu akhbaaru aaxaad uu ku camal falo waa laga soo qaadanaya waayo waxaa la ogaaday juزiyaadka marka istiqraar lagu sameeyey juزiyaad fara badan inuu ku camal falay imaam maalik oo khabar aaxaad ah marka qaacida kuliya kuu soo bixi karto waxaa la odhan karaa kulu khabarin aaxaadin habata faina maalikan yacmalu bihi xataa haddii meel la isku qabtoo la yihahdo imaam maalik arrintan kuma camal falin khabar aaxaadan uu yahay istiqraar loo daliishanaya waxaa la leeyahay markii la raacraacay imaam maalik khabarul aaxaad meelo badan oo juزiyaadkiisa ka mida markii la egeegay waxaa la ogaaday inuu ku camal falay suuradan hadda masalan nisaac ka taagan yahayna iyana istiqruun baa la haleeshinayaado waxaa la odhanaya marka hadii imaam maalik uu ku camal falay oo uu qaba arrintaa way marka kaa waxaa la yihahdaa istiqraa baa la yihahdaa waa istiqraa eh, waa juزiyaadkii xukunka oo la raacraaco iyadoo markaa loo daliishanaya maxay kii kulliga ahaa cagsigiisu wuxuu yahay bay yidhahdeen waa qiyaasulmantiq ayaa cagsigiisu yahay oo in kulligii kulligii loo daliishado maxay juzigii loo daliishaday haddii juz idaafiya juz idaafiya loo daliishana waa qiyaasu tanfiidkii fuqahada aynu hadda kitaabka kusoo maray ee shaarixu keenaya markaa sulam almunawriq in kitaabkaas akhdar in leh uu qoray ayuu markaa taqsiimkaana ku sheegay wain bijuziyin cala kulliyin istudil fadaa bilistiqraa'i cinda istiqraa'i cindahum cuqil وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققه وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل الجبل ويمرك وحويا وحول ومنه استدلال كوحا كمدا الاستقراء استقراء يا كمدا والدليش معان فلا يختبع له دليشين بالجزئي يعني حكم جزئي ها شيء جزئي على راعه على ثبوت الحكم حكم سناشي للكل لو راعه macnaha waxa way marka hore maxaa xukunkan juz'iga ahi juz walba meesha loogu tagayaa mascuunkii buu leeyahay maxaa kuu soo baxay waxaa kuu soo baxay markaa kulligiina in markaa dee uu meel wada maray oo hal xukun uu leeyahay hataa suura nisaac markaa hadday jirto khalaas iyada markaa yani xukunkii israha la raacinayo fain yacuma gayra di shiqaaqi fahuwa xujatu bilitifaaqi buu yihi fain yacuma hadduu caam yeelo istiqrihi gayra di shiqaaqi khilaafa kii u saaxiibkaa gayrkii hadduu camimo فهو استقريه حجة حجوية بالاتفاق اتفاق هام بالحجوية وأي بالكالين تينين قالين استقريه مركا لبا نوع حقوق بسمية لبا نوع العلوم وقيمية من وحالي استقرار تام بالي هذا من وحالي استقرار ناقص بالي هذا مركا استقرار تام كاهي وكبيت كرو بوشيري استقرار استقرار ناقص كنا وكبيت كرو بوشيري مركا وحالي هدي الاستقلال waa tatabbuci juزiyaadka dhammaantood haddii la raacraaco marka laga reebo suuratu الniزaac suuratu shiqaaq oo meeshu hadda ka leeyahay edi shiqaaq oo markaa khilaaf ka taagan yahin laisku hayiyo markaa doodu ka taagan tahay mooye inta kale marka mid walba meesha loogu tago kaa waxaa la odhanaya istiqraar taan baa la odhanaya istiqraar taan baa la odhanaya oo marka macnuhu waxa weya fahuwa xujatu bilitifaaq weeyaano masaladan la isku haya markaa de waa la gelinaya mar haddii intii juزiyaadkii o dhan inta lasoo maray la ogaaday hal xukun inay wada leeyihiin kan markaa la isku hayaan xaggu qabtay isna wuu raacaya maalan hadda istiqraha masaa'il fara badan baa istiqraha loo daliishanaya xagga naxwaha luqada carabeed wuxuu keenayaa faacilku inuu marfuuc yahay mafcuulku inuu mansuub yahay waxaaso dhan maxaa lagu ogaaday istiqraa carab markay warkii la egeegay warkeedii warkii ku hadashay wixii faacil oo dhan muxuu soo baxay marfuuc buu soo baxay hataa haddii meel ishkaal ka yimaado faacilka aanu marfuuc ahayn استقرار بودي له عليه ومفهوم waa juزiyaadkiisa o dhan ba ayn kaa saaray waa ka socdaa sooma nimanka mantiqiyiinta leeyahay waxay ku leeyihiin ee meeshan la yidhi waa xuja biاlitifaaq ayay iyagu ka soo horjeedaan oo waxay yidhaahdeen istiqraha noocani waa dhanni ee maaha maxaan ku dhahay qaطci maaha macnaha waxaan uga jeedaa ile wahuwa fahuwa xujatu biاlitifaaq wuxuu uga jeedaa suurada markaa doodu ka taagan tahay baa xujo istiqriibaa u ah oo mar haddii juزiyaadkii oo dhami ay caynkaa noqdeen kana ka bixmaya halkaas geliya kaasi markaa waa xujo qaطciya baa markaa sharcigu qabaa iyagu waxay yihiin waa dhanni maxay u daliishadeen waxay leeyihiin afraad xayawaan baan dabagal xayawaankii xayawaankii markii la raaraaay say wax cunaan xayawaanku soo calaashado baa dabagal lagu sameeyey waxaa la ogaaday markaa kullu xayawaanin yuxariku fakhu asfal cinda almudqi inuu maxaan ku idhahdaa intaa hoose oo maxaan ku dhahay fakhaa hoose inuu dhaqdhaqaajiyo marka uu marka uu wax calaashanayo marka uu calaashanayo yani waxa weeye intaa hoose ee de labadaa fak buu xayawaan iyo banaadin bay leeyihiin intaa hoose au dhaqdhaqaajiyo marka uu calaashanayo marka waxay yidhahdeen haddana markii dambe waxaa la ogaaday baalkii timsaax ahaa oo baalkan yaxaaska bedda ku jire inuu maxaan ku dhahay inta sare oo dhan xargan ee qaybtan sare ee marafakankan aclaaga inuu dhaqdhaqaajiyo baa la ogaaday mar haddii taa la ogaadana meesha dani baa soo galay oo iyo kaasi waa ka baxsan yihiin markaa wixii kale soomaha marka waa ka duwanaatay marka waxay leeyihin waxaa suuragala oo ixtimaal dhici karaa suurada nisaacu ka taagan yahay inay ka duwanaato maxay kuwii juziyaadka ahaa inay ka duwanaataa suuragala saynu u ogaanay maxay timsaaxiiba inuu ka duwanaaday xagga maaragtay wacalaashiga xayawaankii kale waay laakiin qowlkaasi waa daciif adugu hadda sulamkaasi waa ka ku sheegay walaa yufiidu lqaطca bidaliili qiyaas listiqraai watanfiid laakiin saas waxa weeyaan in uu maxaan ku dhahay xujo qaطci uu yahay mar hadduu istiqriib taamka ay yahay waa yahay wuxuu yidhi markaa daba ka hor aan ku noqonay fain yacuma hadduu caam yeelay istiqrihi yani waa juزiyaadka si oo dhan buu ujeedaa hadduu caam yeelo waa yahay hayra di shiqaaqi hayra di lkhilaafi khilaafka kii u saaxiibka ah mooyaane intii kaleo dhan hadduu istiqrihii caam yeelo oo suwartii oo dhan markaa laga helo fa huwa kaasi xujatun xujo weeye bilitifaaq iswaafaqsanaan buu xujo yahay oo suuradan xitaa khilaaf ka taagan yahayna istiqriibaa xujo ah waaye wahuwa fi lbacdi ilaa danni intasab wahuwa istiqrihi intasaba waa u nisba sheegtay ila bacdi ayay u nisba sheegtay ila danni buu u nisba sheegtay fi lbacdi xaalu ku sugan yahay waaye yusmaa xaal lagu magacaabo luxuuqa alfardi fardi haleeshiintii ayaa lagu magacaabaa biladii kii la haleeshiyey alaba aaliba aalib ahaa waayo marka halkan wuxuu ka hadlaya waa noocii la odhanayay istiqraa annaaqis baa la yihahda ama khayrataamna waa la yidhahdaa oo marka isagu muxuu yahay kii hore waxaynu soo sheegnay jus-iyaadkii oo dhan baa la raacraacay suwartii o dhan baa la raacraacay taa nisaacu ka taagan yahay mooyaane lakin halka kan suwartii o dhan lama raacraacayo ama aar juزiyaadki baa la raacraacay ama aqalkii baaba la raacraacay fuqahaduna waxay u yaqaaneen ilaa ilxaaqu اlfardi bilaqlab bay yidhahdan tasmiyadaasna wuley marka tusaalaheedu muxuu yahay masalan shaaficiyada oo imaam shaafici marka uu ka hadlayo qofka dumara xaydkiida wuxuu yidhaha xaydku da'na way ku xaydaa oo dee sagaal sana bay gabadhu ku xaydaa oo waktigaas xaydka ay kusoo galaan wuxuu kaloo sheegay maalan xaydka naftiisu yani aqalkiisi agarkiisi yowm waleyla baa ugu yar maxaana ugu badan hamsata cashar ugu badan aynkaas yidhahda marka arrinta noocaasi muxuu ku ogaaday imaamu shaafici waa istiqraabay ay leeyihiin asxaabtiisu sheekhu istiqra wax leeyahay buu ku ogaaday